bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhawaada qodobadeena warka galabnimo kuwada ugu doorkaroon dadka barakacayaasha ee ku nool xerooyinka gobolkaasi shabeellada hoose oo la sheegayo in xaalad dhanka nolosha ay soo wajahday dayactir lagu bilaabay waddada isku xirta beledweyne iyo janta kuundisho oo ay ahayd mid burbursan gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo ka qayb gashay looga hadlay doorashooyinka qaaradda afrika nabadoon lagu dilay degmada yaaqsheed ee gobolka banaadir oo la sheegayo in faahfaahin kasoo baxaysa dad loo qaqabtay dilkiisa maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxay maanta ka warbixiyeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho maamulka puntlandna waxa ay shaaciyeen kiisas horleh oo cudurka coronavirus dadka laga helayo cudurka covid nteen ee deegaanada somalilanna waxaa la sheegayaa inay aada usii kordhayso madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo magacaabay guddiga ka shaqeynaya mashaariicda horumarineed ee deegaanada hirshabeelle qabaaraadka dibadda warkeena galabta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah trump oo ka hadlay dhacdadii lagu dilay ninkii madowga ahaa ee lagu dilay gudaha magaalada minneabolis
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa galab khamiis ah taariikhdu waa siddeed iyo labaatanka bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka galabnimo kuwada ugu doorkaroon iminkana warkaas oo faahfaahsan xaalad nolol dhanka binaadinimo ayaa la sheegayaa inay soo wajahday qoysaska barakacayaasha ku dhaqan xerooyinka gobolka shabeellada hoose tabakal cali cumar ayaa warkaasi noogu soo diray degmada afgooye gobolka shabeellada hoose
ayadoo maalmihii u dambeysay ay sii kubceysay qulqulka dadka barakacayaasha ee kusoo qulqulaya xerooyinka barakacayaasha ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa kasoo yeeraysa xerooyinka ay ku noolyihiin dadkan qaydhaan oo ku aadan in ay markaasi doonayaan in la saacido aysan markaasni haysan guud ahaan waxyaabaha muhiimku ah qoyska dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinka barakacayaasha oo aan kula kulmay xerooyinkooda ayaa warsan radio waxa ay ugu warbixiyeen xaladooda nololeed waxa ayna dalbadeen in kaalmo wax ku olah lala soo gaaro dadkan ayaa isugu jira dadka kasoo cararay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib dagaallo sokeeye oo ka dhacay halkii ay ku noolaayeen iyo sidoo kale dad saameyn ay ku yeelatay fatahaadii wadiga shabeelle waxa ayna dalbadeen in haatan ay doonayaan kaalmo bini-aadinimo iyagoona cod dheer uga diray dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba dadka basar kasoo qaxay oo rafaadsan oo silacsana anahay waa diyaarka iyo meesha dariiqihaa iska dhex jiijiifnaa waxaa cunno waxaa cabno ma haysano waxaa ku seexano ma haysano guri ma haysano waa silacsannahay wax unukaada beriga aas oo ilmahayna badar oo u karsano ma haysano walaxaan ku toosina ma haysano unuka dhan waa layacsannahay inaana laga soo gaaro nu lagu soo gargaara rabnaa shan caruur ah haastaa waxaa si waxa ii cabaagna male aabbahoodan mar horaa kala tagnay aadaan u layacsanahay aniga waaye basraa kasoo qaxnay basraa kasoo qaxan dadka tuulooshika aye qaajada iyo inta waxaga rafaadka aye qaxootiyaanahay aye oo iska baahno baarkac ah ay meel aad seexataan iyo waxaan male banaana fadhina qalqiya ilma ku haysanaay ahey bulshada soomaaliya cunana ma haysano goorma soo qaxday sabdi maalmahan oo dhan magaalada iska dhex joogteen jiif la-aan roobkan da-ay iyo cunto la-aan
bulshada soomaaliyeed maxaa ka codsanaysaa
cunto iyo inta wixii waxa ma aaba ilaahay gacantiila alla wixii nii soo geliyo aniga cun sahaynay aniga cod sahaynay waaye maamo cunug yaraa dhabta kuu saaran maadiga dhalay haa cunugan yar aye naa dhalay meeqa carruur haysta adiga aniga aa ani lix lix carruur aabbahoodaawey aabbahooda waa jooga aye dadka beer beerta waaye dadka beerta u laabtay xoolihii waay kacbata waaye adigana meeshaana ku aniga dhibaataysan meeshaasi dhibaatasna haa waxaas soo ku haayo ma jiro wax oo soo heli karna ma jiro
tawakal cali cumar warsan radio gobolka shabeellaha hoose magaalo xebeedka markacad
aad ayaad u mahadsan tahay tabakal gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim ayaa ka qayb gashay kulan xagga internetka ahaa oo ku dhex marayay guddiga doorashooyinka africa hay-adda ay ku mideysan yihiin ee africa election management bodies kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay waaxda arrimaha siyaasadda ee midooda africa department of political affairs of sidoo kaleeta waxaa diiradda lagu saarayay kulankan doorashooyinka ka jira qaaradda africa iyadoo xilligan dalalka africa laga helay cudurka coronavirus kulanka ayaa looga hadlay saameynta cudurkani safmareenka covid nteen iyo doorashooyinka africa iyadoona kasoo qeybgal kasoo qeybgalayaasha kulankana ay wadaageen khibradooda la xiriirta maareynta doorashooyinka marka ay jiraan aafooyinka dabiiciga ah gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim ayaa kulanka ka sheegtay sida ay soomaaliya ugu diyaargaroobayso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo marka la gaaro labada kun iyo koo iyo labaatanka kooxo hubeysan ayaa barqadii maanta waxaay xaafada suuqa saxaafadda suuqbacaad ee degmada yaaqshid ay ku dileen ugaas xuseen maxamed daa-uud iyo sidoo kale mid ka mid ah ilaaladiisa iyagoo dilka kadibna goobta ka baxsaday kooxaha dilka geystay dadka deegaanka ayaa warsan waxay u sheegeen in nabadoonka loogu magacaabi jiray ugaas xuseen maxamed daa-uud iyo ninka ilaalada u ahaa lagu dilay xili ay fadhiyeen maqaaxi laga cabo shaaxa oo ku taala xaafadda suuqbacaad ee degmadaasi yaaqsheed dilka kadib ciidamada ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa waxay gaareen goobta dilka ka dhacay iyagoona howlgalo ay ka fuliyeen howlgalkaasna waxaa la sheegay in dhowr dhalinyaro ah loosoo qabtay kuwaasoo ay ciidamadu ay sheegeen inay kaga shakisan yihiin inay ka dambeeyeen dilka hase haatee waxaa saraakiil ka mid a booliska degmada yaaqsheed ay sheegeen in baaritaan ay ku sameeyeen qaarkooda lasii fasaxay halka qaar kale weli baaritaan uu ka socdo maamulka gobolka banaadirna waxa uu sharaxaad ka bixiyey qarax maanta lala eegtay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada soomaaliya qaraxan oo jugtiisa inta badan laga maqlayay deegmooyinka ka tirsan gobolka banaadir ayaa waxa uu ku dhacay wadada marta dhabarka dambe ee barxadda iskaashatooyinka ee ku dhow guriga hooyooyinka ee degmada xamarweyne qaraxani ayaa waxaa la sheegay in gariirkiisa loogu in gaarigiisa loogu xiray sarkaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed islamarkaana xili uu marayay dhabarka dambe ee iskaashatooyinka ku qarxay afhayeenka maamulka gobolka banaadir mudane saalax cumar xasan oo goobta tagay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen sarkaalka gaariga lahaa iyo sidoo kale qof kale oo la socday sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray cabdishakuur xuseen cabdi dhicisow iyadoona qofka kale la socdayna la sheegay inuu dhintay waxaana sidoo kale la sheegay in dhaawaco kasoo gaaray askari la socday oo ilaalow ahaa sarkaalka sidoo kale afyeenka waxa uu ugu baaqay in qof walba uu ka taxdiro halka uu dhiganayo gaarigiisa si aan qarax loogu xiran sidoo kalena ciidamada ammaanka soomaaliya ay wadaan feerjignaan ku aadan dhinacayo amniga waxaa dayactir lagu bilaabay wadada isku xirta magaalada beledweyne iyo janta kundisho oo burbur xoogan ka muuqda bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkaasi inoogu soo diray beledweyne
guddiga iskaashatada gaadiidada gobolka hiiraan ayaa wadada isku xirta magaalada beledweyne ee janta kundisha ka bilaabay dib u dayactir lagu sameynayo kadib markii waxyaalo u geysteen fataxaada webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne iyadoo meelaha godadka lagu shubay carro iyo dhagxaan si gaadiidka iyo dadka aysan dhibaato ula kulmin muddo labaatan maalmood ku dhowaadkeeda ayaa magaalada waxaa la haystay fatahaad geystay khasaare aad u fara badan alxamdulilah maanta waxaan dareemaynaa inay biyihii ay noqdeen maadaama jidkii weynaa isku xiray ceel jaalle iyo magaalada uu maanta furmay sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto waa u jeedaan wadadii isku xidhaysa ceeljaal iyo belweyne sidai u taallo iska dhaaf baabuur inuu mara iska dhaaf xataa mooto laba lagu leeya awood uma lahan inay marto u jeedaa si uu burtay marka dowladda soomaaliya waxaan ku sheegayaa iyo maamul goboleedka hirshabeelle inaysan magaalada belweyne aysan ka jirin wax laamiya lagu shaqaysto waxaa hadda noo maqan carro kaawas taarik yaal carro ah oo aan rabnaa iyaga naftirkooda inaan ku meeshaan ugu shaqayno oo hadda mar dhowna soo gaari doono insha allah sidaasaan aad wadaxsannahay waxaan isku xilqaanay anagoo gobolka gaadiidka gobolka hiiraan gaadiidleyda ah inaan waddadaas wax ka qabanno oon cid kale aana macnaha u raadinin sida gaadiidka iyo gobolka sidii ay aan sidii hore ugu soo laabato haddana maasha allah aadaan ugu guulaysanay wixii dhamman in dhammaystirnaan shaqaynaynaa meelo meelo biyo ku jiraan jiro godad ah ayaga naftirkooda markii biyaha ka baxaan rabnaa inaan ka shaqayna hadduu ilaah yidhaahdo marka aada u mahadsantihiin dadkii ka barakacay xaafadaha magaalada beledweyne qaarkood ayaa bilaabay inay ku soo laabtaan guryahooda maadaama biyaha ay yaraadeen mid ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inuu jiro gaabis ku aadan dib u dayactirka lagu samaynayo goobaha ay burburiyeen fatahaadda meel kastaba ama gobollada dhexe looga imaan jiray waxaa dhacday ayaamahan sida badan inay ku soo noqotay masiibooyin rabbaaniyad ah oo biyobaxo ah oo gobolkaas ku soo noqnoqday oo biyo fasahaadaasu dhibaato badan ay u geysatay gobolka iyo degmadaba waxaan leennahay marka waxaas wax ilaahay xigta ka yimid waaye bini'aadan waxuu difaaci kara ma ahan laakiin waxaa layidhaaha dadaala waa gaaraa waxaan tabanaynaa gobollada soomaaliya in ay qabaan gurmad in ay qabaan gargaar badan in ay qabaan wax u qabasho badan waxaan tabanaynaa gobolka hiiraan wax wax u qabtay oon ku abaalinaynaa inaysan jirin waxaan eedaynaase waa jiraan waxaa jira inaan loo dhisin aeroboort waxaa jirta inaan loo samayn waddo waxaa jirta inaan loo samayn mataqaanaa meel bukaan lagu daweeyo waxaan garanaynaa goobo caafimaad inaysan lahayn intaas waxaan ka tabanaynaa dadka soomaaliya mas-uulka u ah owlal amriga ah
aad ayuu u mahadsan yahay bashiir cabdulaahi cismaan madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magacaabay guddiga wasaaradaha ee mashaariicda xalka waara kuwaasi oo ka shaqeynaya isku dubaridka mashaariicda xalka loogu raadinayo ka hortaga fatahaada webiga shabeelle wareegto kasoo baxday xafiiska waare ayaa lagu sheegay in guddiga oo ka kooban sagaal xubnood ay u xilsaarnaan doonaan isku dabaridka iyo mashaariicda xalka waara taasi oo qeyb ka ah xal u helidda biyaha had iyo jeer ku fataha magaalada beledweyne iyoiyo guud ahaan deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle guddigani ayaa ka kooban qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka hirshabeelle maamulada gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxaa ayna ka shaqeyn doonaan isku dubaridka mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo deegaanadaasi hirshabeelle maamul goboleedka puntland waxa uu shaaciyay kiisas hor leh oo cudurka coronavirus ah wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa sheegtay natiijada baaritaan lagu sameeyey dad loogu shakisanaa cudurka coronavirus kuwaasi oo wasaaraddu sheegtay in qaarkooda laga helay cudurka tirada guud dadka la baaray ayaa wasaaraddu ku sheegtay inay gaaraysay siddeetan iyo toddoba ruux siddeed qofood oo ka mid ah ayaa la sheegay in cudurka laga helay toddoba ka mid ah ayaa la sheegay in tirada laga helay ay yihiin ragga halka halka qof kalena uu yahay dumar somalilan oo iyana kiisasa hor leh sheegtay ayaa waxaa guddiga u qaabilsan ka hortaga cudurkani maamulkaasi somalilan ay baaritaan ku sameeyeen soddon iyo labo ka ay baaritaan ku sameeyeen dad badan oo cudurkaasi looga shaki qabo soddon iyo labo ka mid ah ayay sheegtay ayay sheegeen guddiga in laga helay cudurka coronavirus hal qofna waxaa la sheegay oo ku noolaa magaalada hargeysa in uu geeriyoodo cudurka coronavirus halkaad nagala socotaan akhyaaray waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa naxdin iyo masiibo ku tilmaamay dilkii magaalada minneabolis loogu geystay ninkii madowga ahaa haddaba oo ay dileen ciidamada booliska minnesota kaasi oo dhalinyaro careysan maanta isugu soo baxay xafiisyada ama saldhigyada booliska magaaladaasi trump wuxuu ka codsaday f b i-da iyo waaxda cadaaladda dalkaasi in tallaabo ay ka qaadaan marka ay soo afjaraan baaritaanada ku saabsan dhacdadaasi uu tilmaamay dhacdo foolxumo ah oo loo geystay dad ka mid ah dadka u dhashay dalkaasi mareykanka wuxuu sidoo kale uu tacsiyeeyey qoyska iyo ehelada uu ka baxay ninka afartan jirka ahaa ee madowga ah oo lagu dilay magaalada minneabolis afar askari oo ka tirsan booliska magaalada minneabolis ee dalka mareykanka ayaa shaqada laga eriyey kadib markii lagu arkay muuqaal laga duubay dil loo geystay nin madow ah oo aan hubeysnayn minneabolis booliska minneabolis ayaa waxay saraakiishooda ay xilka ka qaadeen askartii muuqaalka lagu arkay waxauna donald trump uu sheegay baaritaan kadib in cadaaladda la horgeeyo booliskaasi falka ka dambeeyey magaalada minneabolisna maanta waxaa isku soo baxay dad cariisan oo ka dibid baxay dilka loo geystay ninka madowga ahaa si shaqaaqada loo dejiyo waxaa kala erinayay booliska magaaladaasi iyagoo sunta indhaha ka ilmeysiisa ku tuurayay dadka isku soo baxay warkii galabtan akhyaar e aad kala socoteen warsan radio halkaan ayuu nooga egyahay ciddii warkaan uu seegu waxay isagoo maqalay qoraal ay ka heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay warsan radio com waa ku mahadsantihiin la socodka ee dhegeysiga warkeena